gudoomiyaha deegaanka cadaakawiil oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada galmudug iyo taageerayaal kale ayaa si rasmi u dhagax dhigay dhismaha isbitaalka deegaanka cadakawiil mar hadda ay waa mid si weyn loo soo agaasimay iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiin heer gobol heer degmo odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo qabiilka bulshada deegaanka cadaakawiil ayaa lagu dhex isbitaalkani isbitaalkan cusub ayaan filayaa inuu si weyn u daboolo baahiyaha caafimaad iyo deegaanka ka jira isagoo u adeegi doona kumanaan qof oo horey aan u helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxyaabaha laga filayo inuu qabto isbitaalku waxaa qayb ka ah adeegyada bukaan socodka bukaan jiifka iyo sidoo kale munaasada haw daaweynta degdega ah ee tiraalka qabiilka kala duwan gudoomiyaha deegaanka cadakibir oo ka hadlay munaasada dhexdhiga ayaa sheegay in isbitaalkan uu yahay rajo cusub u soo dhalatay dadka reer cadakibir iyo dadka ku xeeran kuwaas oo bixi doona adeegyada baahiyaha caafimaadka deegaanka cadakibir gobolka galgaduud farxaday noo tahay maanta in halkaan ay nala joogaan oo ay nala dhagax dhigaan mas-uuliyiin heer dowlad goboleed iyo heer degmo ah isbitaalka magaalada cadakibir oo ugu horeeyo wasiiru dowlaha caafimaadka dowlad goboleedka galmudug mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa haddaan warbixin yar ka bixiyo isbitaalka halkaan aan ka dhagax dhigayno waxaan ku bilownay ama aan rabnaa inaan qaybihiisa ku dhisno iskutashi bulsho bulshada deegaanka ganacsatada iyo xoolodhaqatada iyo culummada dhammaan iyadoon loo kala harin ayaan rabnaa inaan dhisano iyo maamul wasiirka wasaaradda xanaanaha xudurta daaq dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan cabdulaahi tootuule iyo sidoo kale wasiir dowlada caafimaadka galmudug daahir faarax fida ee dhankooda sheegay in isbitaalkan uu qaybka daalada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka deegaanada galmudug ayna rajeyna in wax ka qabta baahiya caafimaad ee deegaanka cadagwada deegaanada hoos yimaada gacanta ku haya dhismaha meeshaan oo ah runtii guddi isi soo xilqaamay oo wax badan soo qabtay oo maantay marsiinaya inay shaqadii bilaabaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hana mar kasta oo wax laqaba tago caqabadaa imaanaysa dhibbaa imaanaya daal badan baa imaanaya waxdiiddaa imaanaysa waxaan leeyahay horta hadaalinina dhibaato fara badan baad la kulmi doontiin sida inaad adinku dadka qofka shakhsiyan wax uga rabtiin aad mararka qaar laydinku caayi doonaa laakiin ha ka daalinina waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dadka deegaannada reer cadakibir iyo reer baxdo shalay inaad fura u ahaydeen difaaca dowladda galmudug iyadoo maaragtay maxaan ku yidhahdaa aad adinku isku tashanaysaan dhinac walba maantana waxaan mar kale idinkugu mahad celinayaa inaad ka hadlaysaan oo aad fura u tihiin horumarinta adeegyada bulshada oo ay ugu horrayso adeegga caafimaadka oo aannu maanta halkan u taagannahay inaan ka hirgelin waxaan idin leeyahay aad iyo aad aa umahadsan tihiin waana idinku dhiirigelinaynaa dhagaxdhigan ayaa wuxuu qayb ka yahay qorshayaasha ballaaran ee galmudug ay ku doonayso inuu hormar adeegyada caafimaadka deegaanada galmudug iyadoona ay ku howlantahay bulshada galmudug caafimaadka iyo agaasiga loogu soo dhoweyn lahay